kuliyadda tababarada ciidanka booliiska soomaalida ee armo ee puntland oo tababaranka dareer iyo boqolaal dhalinyare oo kabiirow ciidanka booliiska puntland weliba kormeeranka seeday xeeraalyaha guud ee puntland axmed yuusuf xeeraalyaha guud ee puntland axmed yuusuf oo iyo wehli ayang mas-uuliyiin oo garsooreyaal ku dareera maxkamadda sare iyo hadhow ay taliyaha kuliyadda tababarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee armo jenaraal muuse axmed cabdiraxmaan saraakiil iyo macalimiinta kuliyadda weliba dhalinyarada la siiyey tababar ka saabsan wadashaqaynta garsoorka booliiska koranqaadowga kalsoonida bulshada habraaga shariifulyowka ilaalyowka xuquuqda aadanaga gaar ahaan ilaalyowka xuquuqda eedanyaalka xeeraalyaha guud ee dowlad goboleedka puntland axmed yuusuf iyo mas-uuliyiintii weheliyaasi iyo iswadajir an bogaadiyey dhallinyaradan tababarkanka dareertii kuliyadda tababarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee armo shan iyo labaatan jirsatay waa kuliyad u baahan aqooni loo kordhiyo waa kuliyad u baahan in waayo-aragnimo loo kordhiyo waa kuliyad u baahan noocyada kala duwan oo sharciga iyo aqoonta bulshadu ay leedahay aqoonyahanka reer puntland ay leeyihin inay ku kordhiyaan waxaan diyaar u nahay qalbigayga inuu diyaar u yahay inaan soo dhoweyno cid kasta oo aan ka faa'iidayno hal xaraf iyo wixii ka badan dhallinyarada hortiina fadhida waa dhallinyarada wax soo baratay oo jaamiciinta ah dugsiyada sare laaheer jaamacadeed ka soo baxay waa dhallinyaro dalbatay inay ka mid noqdaan ciidanka booliiska puntland waa dhallinyaro aqoontooda iyo xirfadooda iyo kartidooda iyo dadnimadooda ku soo shaqo tegey dad nabad doonnay oo odayaal soo xuleen ma aha war khidmad ma dhacay afar suwaad buu ku yimaada afarta suwaad waa inaa uga farata baa muhiim qof muwaadana baa wuxuu helay ogaaday in dembi mid ku ah qarannimada dowladnimada waxaa uu ka soo ogaaday koox isqaabilaysa puntland booliiskeedu inaad kamid noqotaan waa jacla in aqoon kusoo korto waa jacla doorashada aad doorateenna yani waxay tusaysaa rabitaanka aad rabtaan inaad dalkeenu ficaysaa
inaanu ku biirinno wixii aqoontayada ah inaan siino wacyigelin iyo inaan dhiirigelin ugu horeyn wada shaqaynta garsoorka iyo laamaha amni sida aad la socotaan inagu waxaynu isku nahay bahdi cadaaladda cadaaladduna waxay ka bilaabataa isha ay ka soo baxdaa waxa weeyaan booliska sababtoo ah inta u xil saaran bulshada badqabkeeda ilaalinta amnigeeda iyo nabadgelyadeeda waxa weeye waa booliska boolisku markau dadka dambiilaha qabto wuxuu u gudbinayaa sida xeerlaamiyuhu sheegay markuu gungaarka sameeyo iyo baaritaanka xafiiska xeerlaalinta xafiiska xeerlaalintuna wuxuu u gudbiyaa maxkamadda maxkamadduna waxay u qarqaataa dadkii ay dacwadu ka dhaxaysay halkaasay go-aanka soo saarta marka waa silsilad isku xidhan oo ay lagama maarmaan tahay wada shaqayn tahay